kulankan dadweyne lagu qabday magaalada baydhabo iyo waliba lankudooday horumarinta caafimaadka aada iyo dhallaanka ee deegaanada koonfur galbeed soomaaliya maadaama badbaadada aada iyo eeta tooki hiringa jiritaanka ummada doodii waliba ku qeyb galay wasiiro ku tirsan koonfur galbeed dhaqaatiir aqoon-yahano bilaan iyo qeybo shilgadisanee bulshada iyadoona meelasay laska dhaafsadii afkaaro walka ool eh waana laaka bandhigay caqabadaha caafimaadka ah aada iyo dhallaankii wajahaayana ujeedka sheentay in la qabado kulankan iyo muhiimadiisii waliba martadan sharxay agaasimaha caafimaadka ee wasaaradda caafimaadka koonfur galbeed soomaaliya doctor cabdirashiid abdiqaadir bujeyti
maanta kulankan waa kulan muhiimad gaar ugu fadhiya wasaaradda caafimaadka waa kulan waa foramkiisii ugu horeeyey ee laga qabanayo mataqaanaa dalkeena soomaaliya intaanoo bulshada haldoor u ah la isugu keeno oo laga wada hadlo sidee loo horumarin karaa caafimaadka hooyada iyo dhallaanka xaqiiqdii maanta munaasabadan waa munaasab munaasabadaha la qabto midka ugu qiimaha badan ee la qaban lahaa sida bulshada aan wada ognahay hooyooyinkeena waxay lafdhabar u yihiin horumarka iyo kobaca bulshada inaan ka wada hadalno caafimaadka sidee loo horumarin karaa caafimaadka hooyadeena iyo dhallaankeena sidee loo horumarin karaa ammaantan mataqaanaa ujeedada shirkeena uu yahay wasiirka wasaaradda hanraabta iyo xuquuqul insaanka koonfur galbeed soomaaliya marwo shamse maxamed yarow iyo weliba dhanshe dhiirigeliday horumarinta aada iyo dhallaanka iyadoona tilmaantay caqabadaha iyo bilaanta iyo aada waqtigan haysta maanta hooyada iyo dhallaanka haddii laga reebo bulshada guud ahaan dadka waayeelada ah oo da-da ah ama dadka naafada ah haddii laga reebo waa dadka u nugul dhibaatooyinka marka la yidhaahdo caafimaad wax walbo waxaa ka horeeya caafimaadka ragga qayb ayay ka yihiin caafimaad barida haweenka iyo dhallaanka maxaa yeelay waa dadka mar walba u nugul haweenka iyo dhallaanka gabadha sida aan wada ognahay markay xaamilo tahay mar walbo waxay u nugushahay halis caafimaad sidaa darteed waxaa laga yaabaa inuusan dareemayn oo uusan ka warqabin naf nool oo ilaahay uu abuuray yaa haddana naf laga sii dhex abuuraya waxaa laga yaabaa inuusan dareenkeeda la qaybsan karin walac waaye islaanta way iska caajisantah inuu iska yidhaahdo uusan wax weynba uu ka soo qaadin meeshaas gabadhaas waxay halis u tahay dhiig la-aan mar walba waxaa la rabaa gabadha qofka hadduu xanuunsan yahay waxaa loo baahan yahay in la hogaamiyo asaga isma hogaamin karo oo la yidhaahdo saa soo bax maanta toddobadii bilood ma la gaari ha haye tallaalkii ugu horreeya m c h ka sagaalkii bilood ma la gaari haye tallaalkii ha soo qaado in bil walba uu la socdo caafimaadkeeda gabadha waa loo baahan yahay maria malaaq isaaq oo ah madaga caafimaadka aada iyo tarankii waliba iyana ku hadalay haliso onkuweyn waktigan aada iyo dhallaanka wajahayana waxyaabaha riskiga fakt riski oo sababa maydaraas dhimashada aada iyo awlaadooliba kumid ah kow intii oo maydaraayso aada naqanka maydaraayso d b h naqankiisa a b h naqan dhiigbax oo dhalmada ku hor inti ka dhici ama markiya dhalla ku dambi disho lama waxyaabaha kale oo maydaraayso oo ri sababo weliba ku mid aha intii oo maydaraayso infection naqadaas abortion intii oo maydaraayso oo waxyaabaha kale oo kadiyo maylerays waliba kumid ah intii oo maamada mayleraayso in doctor cabdiqaadir walaysa percentageyaay wali kumid haytay lix boqol iyo siyeed bilaamood intii oo dhansuubi c s ama qaliin mareen sababtoo yan maraayeen oo waxyaabaha riskiga waliba kumid ee warqada la ero consentifomka consentifomka saa mayleraayso intii oo iso la weydiiyo wali in dhimadaase mayleraayso aan hadda lahaa sheegi leme dhimashihiisan argaaseen badanayte wali sababaase intii consentifomka saylan helna iyo sababaasa intii oo aada iyo awlaadis oo nuhuba iska dhimada inka dambeyntii wasiirka wasaaradda caafimaadka koonfur galbeed soomaaliya saciida axmed cali iyo weliba dhansheeh adkeeyey in wasaaradda fikradaha bulshadiiu hajeediyeen qorshaha horumarinta caafimaadka iyo ku dabaqa doonanga dastuurku wuxuu leeyahay cutub loo yaqaano cutubka labaad oo ka hadlaya xuquuqda iyo xorriyaadka qofka muwaadinka uu leeyahay qodobka siddeed iyo labaatanaad inuu yahan qiyaasaya wuxuu ka hadlayaa xuquuqda caafimaadka qofka muwaadinka ee koonfur galbeed uu leeyahay qodobkaasi wuxuu si cad u sheegayaa caafimaadka hooyada iyo dhallaanka in dowladdu ay mas-uuliyad ay ka saaran tahay isla markaa dowladda koonfur galbeed waxaa mas-uuliyad ka saaran in adeegyada caafimaadka meel walba oo deegaanadan koonfur galbeed ka tirsan hadday ahaan lahayd gobol hadday ahaan lahayd degmo hadday ahaan lahayd tuulo waxaa waajib ku ah dowladdan koonfur galbeed inay adeegyada caafimaadka ay gaarsiiso waxaa waajib yeelaya dastuurkeedii waxaa laga hadlayaa sara u qaadida taranta bulshada haddii hooyada iyo dhallaanka caafimaadkooda la dayaco micnaheedu waxaa la dayacay ama hoos u dhici doono tarantii ama tiladii bulshada hoos u dhici doonto haddana dowladdu waxay u diyaartahay wax walbo oo caafimaadka hooyada dhalaanka lagu kordhin karo in maxay eeto inay ku dadaasho oo ay samayso taas waay kulankan maanta loo qabtay hadaf kulankan wuxuu yahay inaan aragtiyaheedii iyo fikirkeedii iyo talooyinkeena aan dhegaysano wax walbo meeshaan kasoo baxaya waxay noqon doonaan wax lagu dhaqmo oo lagu camal falo waxaa kasoo bixi doona siyaasado ama policies waxaa kasoo bixi doona xeerar waxaa kasoo bixi doona shuruuc oo kulankaan guldhaguna u noqon doona kulankan yaan ka dambeyntii weliba bulshada ku qaybgalay su-aalo ka saabsan xaaladaha caafimaadka ee aada iyo dhallaanka weydiiyanaa ku qaybgalayaasha oon ku horeyay wasiirka caafimaadka iyo saraakiil ku tirsan wasaaradda caafimaadka su-aalagaasi yana inta badan ka saabsanaayana sida lambadbaadii koro aada iyo dhallaanka